وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة waxaan isku dayeynaa galabta inaynu xoogaa isaga tilmaamno intii alla inaga garadsiiyo subxaana wa tacaala mowduuc ku saabsan khuluqi lmuslim khuluqu lmuslim ama akhlaaqda dhaqanka qofka muslimka ayuu leeyahay akhlaaqdu ma jecli inaan erayga af carabi ahaan iyo istilaaxaadkiisa wax badan idinku mashquuliyo laakiin waxaan isku dayayaa balmucda mowduuca un inaan ka warramo akhlaaqda marka la tilmaamo iyo qofka muslimka a dhaqankiisa gaar loosii tilmaamo waa shay runtii u baahan in in badan dadka muslimiinta eegaan weliba faciinna dadka ah waxaan u tilmaamayaa faciinna waxa weeyaan ummadaha jiritaankoodu wuxuu ku xidhan yahay say isu dhaxal siiyaan waxay rumaysnaayeen iyo waxay ku dhaqmi jireen waxaanad moodaa casrigan dambe in bulshooyinka dhaqamadoodii ay aada isu beddelayaan oo wadannadii xoogga batay ama dadkii xadaaradoodu ay haalibka noqotay dhaqamadoodii ay noqdeen kuwa faashiga ama faafa ama kuwa xooggan ee dadku inta badan uu soo dhoweeyo ama daahiro noqday mujtamacaadka ka dhex muuqda qofka bini aadamkaana suluugiisu ama dhaqankiisu waa dadnimadiisiiba qofka dadnimadiisu maaha intuu jooggiisu iyo dherarkiisu leegiyey ama inta quruxdiisu leegtay ama xataa aqaafadiisu iyo garaadkiisu intuu leegyahay waayo waxaasoo dhamme wax badan ma macneeyaan haddii qofka dhaqankiisu uu liito qofka waxa tarjumo saxiixa ka bixiya qaabka uu u dhaqmayo maca allahi subxaana wa tacaala maca khalqi sida uu ula dhaqmayo ayaa waxay ka bixisaa qofka tarjumo dhaba insaankana inta badan dhaqanka ka soo fula waxa uu si dhaba ugu xidhan yahay waxa uu rumaysan yahay iyo maskaxdiisa waxa ku guntan waxa maskaxdiisa ku guntan ayuu in badan ka soo fula ilaahay waa ka qur-aanka ku tilmaamaya waalbaladu ayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbih waladii khabusa laa yakhruju ilaa nakida ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala dhulka fiican ee sida fiican alle subxaana wa tacaala u abuuray markuu roobka iyo dee uu helo naxariista alle subxaana wa tacaala waxaa ka soo baxa baa ilahay yidhi nabaadkii dhulku laakiin marka horeba hadduu meel diriye iska ahaa ama meel tamuuxa iska ahaa ama meel fiican haddaanu ahayn qaadh unbaa ka soo baxa baa la yidhi wax naf leh kama soo baxaan idan waxaa la yidhaahdaa akhlaaqdu waxay ku salaysantah qofku wuxuu rumaysan yahay sidaa ogeed baa la yidhahdaa dadka muslixiinta ah dadka raba inay wax islaaxiyaan waxa ugu fiicane ay ka bilaabaan waa inay noqotaa dadku waxay rumaysan yihin maa fi nufuus hadday islaaxdo nafta gudaheeda waxa ku jira afcaashan ka soo baxaysa iyo dhaqankiisan dabadeedna wuu hagaagaya inta nafta waxa ku jirta ay xun tahayna lagama filayo in wax fiican ay ka soo baxaan akhlaaqdu waxaan odhan karaa marka xadaaradaha ama laga warramayo waxaan lagu tilmaamo ilbaxnimada bini aadamka waxay ka mid tahay baa la yidhaahaa miqyaaska lagu qiyaaso nolosha dadkaasi intay horu martay iyo intay dib u dhacday mujtamacu markay akhlaaqdiisu fasaado bay yidhaahdaan waa astaan ama se digniin sheegaysa inay ummaddaasi jabayso xataa kuwa gaalada ah xadaaradka caalamka marka dib taariikhiyan loo raaca baa la yidhaahdaa ummad kastaa markay jabaysay waa markay xadiidka ku noolayd xagga akhlaaqda markay aada meel hoose u gaadhay ayay sii jabaysay walidalik buu shaacirkii carbeed wuxuu lahaa waida usiiba alqawmu fii akhlaaqihim faaqim calayhim ma'taman wacawiila yani idaa usiiba alqowm haddii duul buu lahaa akhlaaqdooda beledu yani xaggaa hadday mushkiladu kaga dhacdo faaqim calayhim ma'taman wacawiila in ay tahay shaygani shayga ugu weyn waxaa inoo tilmaamaya ammaanta ugu weynee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aan ku tilmaamay waxaa ka mid ah wainnaka la calaa khuluqin cadiim ilaahay nebigiisii markuu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam ammaantu ku ammaanay waxa weeyaan wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq iyo sajiye iyo diin iyo dhaqan fiican inuu ku sugan yahay baa alla subxaana wa tacaala nebi moxamed ku ammaanay walidalik bay caaisha ridwaan ullaahi calayha waatii sheegaysayba haddaad rabtaan akhlaaqda nebiga kaana khuluquhu lqur'aan bay lahayd nebigaba calayhi salaatu wasalaam waxaa akhlaaq u ahaa qur'aanka bal eh waxaynu arki karnaa akhlaaqda toosinteedu inay tahay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam siuu ciladaba uga dhigay risaalada risaaladaba waxa lagu cileeyey in loo soo dejiyey un bitaqwiim alakhlaaq walidalik buu xadiidkii bukhaari adab ilmufradka ku warinaya xaakim iyo bayhaqina ay warinayaan siyuutina u taxsiininaya wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inamaa bucittu liutamima makaarima alakhlaaq nebiguba wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inamaa bucittu waxa lay soo bixiyeyba waxaan rasuul u ahay ee bulshada laygu soo dirayba waa akhlaaqda keeda fiican inaan dhammaystira buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda keeda fiican inaan dhammaystiro bale xadiidka tirmide xasanun saxiixa waa ka nebigu ku tilmaamaya mu'miniintuba xataa iimaankoodu sidii u kale xoog badan yahay inuu yahay siday u kale akhlaaq fiican yihin akmalu lmu'miniina iimaana yacni haddaynu idhi bulshooyinka noloshoodu fiicnidooda iyo xumaheedu halkay joogto miqyaas waxaa ka mida wax lagu qiyaaso akhlaaqda waxaan leenahay xataa iimaanka dadka ku jira maqaayista lagu qiyaaso waxaa ka mid a akhlaaqda kasoo fushaynta ay leegtay si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy akmalu lmu'miniina iimaanan dadka mu'miniintaa waxaa iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay ama waxaa iimaankiisu ugu xoog badan yahay axsanuhum khuluqa buu nebigu yidhi kooda ugu dhaqanka fiican leh iimaan weyniduba waxay ku salaysan tahay maxay dhaqan fiicni bale nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo waxa uu ku sharxay wanaaggaba waxaa la ydhahaa albir waa kelima jaamica kulansata waxa wanaagga loo yaqaanoo dhan waxa uu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wanaagba waxaa la ydhahdaa albiru xusnu اlkhuluq birigu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa fiicnida akhlaaqda akhlaaqdu intay fiican tahay ayuunbuu fiican yahay waxaan leenahay marka akhlaaqdu waa shay qiimo aada u badan ku leh miisaanka islaamiga waa shay qiimo aada badan ku leh bulshooyinka iyo mujtamacaadku qaabkay u noolyihin iyo qaabdhaqankooda waa shay qiimo aada u badan ku leh fardiga iyo dadnimadiisa qofka bini aadamka iyo dadnimadiisa behaviorkiisa ama suluugiisa ama moralskiisa waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamkii waa afcaashi ka soo fulaysaa nooca ay u egtay idan insaanku wuxuu qiimo leeyahay inta uu xambaarsan yahay akhlaaq nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiisaba ku tilmaamaya iimaanka ducfigiisa ama liidashadiisa iyo iimaanka weynidiisa waxa lagu kala eegaa inay tahay akhlaaqda fiican oo dhaqanka xumi wuxuu daliil u yahay ku tusiya ducfuliimaan amase cadama wujuudihi iimaanka liidashadiisa amase yaraantiisa ayuu ku tusinaya sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu munaafaqa ka warramayay munaafaqa waxaa la yidhi calaamaduu leeyihi aayat lmunaafiqi halaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafaqa saddex calaamaa lagu gartaa munaafaqa qalbigiisa lama arkayo ilaahay unbaa og subxaana wa tacaala waxa ku jira laakiin afcaashiisaa laga qiimayn karaa sidaa awgeed buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafaqaba aayadda lagu gartaa waa saddex idaa xadaa kadab hadduu warramo baa la yidhi waa beenaale been buu sheegaa xadiidkiisu ninka kan warkiisu sheekadiisa beeni kama madhna waidaa wacada akhlaf hadduu ballan qaado ama uu waxyabaho idhaa waxaasaan yeelaya ama waxaas ha inoo ahaato wixii ballanana wuu buriyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waidaa tumina khaan haddii la aamino na waxbuu khiyaameeya saddex khaslo ama saddex shay oo sifaadka liita ah buu nebigu tilmaamay sifaadka liita waxaa ka mid a inuu qofku been sheego beentu horta beenaalo waa fulay marka koowaad waayo waa qof aan xaqiiqada waajihi karin beenaalo waa qof raba xaqiiqadu siday tahay inaanu waajihin ee inuu si waaqaca khilaafsan u sheego idan waxa dhaha calaamada koowaad ee beenaala lagu yaqaana waxa weeyaan waa qof fulayo aan xaqiiqada waajihi karin xaqiiqada sideeda uma sheegi karo qofkuna kuma habboona fulanimadu waa waaqaco uu ka ban sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaankii markaa wuxuu calaamad uga nifaaqii waxaa calaamad looga dhigay inuu beenaalaye bale qur-aanka ilaahay muxuu ku tilmaamaya inamaa yaftari alkadib aladiina laa yuuminuun baa ilaha yidhi inamaa yaftari alkadib beenta wuxuunbaa abuura baa la yidhi kuwaan iimaanka lahayn idan qofku inuu been sheega waxay doonta ha ka qadhaadhaato qofka muslimka waxa lagu yaqaanaa inuu run sheego inuu xaqaa'iqda sidooda u tilmaamo taasaa dadnimadiisu ay ku jirtaa qofnimadiisu ay ku jirtaa raganimadiisu ay ku jirtaa shajaacadiisu iyo geesinimadu ay ku jirtaa yani dadka ducafada waxaa lagu yaqaanaa inay isku dayaan xaqiiqada inay ka baxsadaan xataa in badan kuwan qaad iyo khamro iyo waxa kani waxay jecel yihiin inay noloshaba isdhaafiyaan yani xaqaa'iqda noloshu diidaya qofkani inuu waajaho saas daraaddeed wuxuu doonayaa mahrab meel uu cararo walidalik sakhradan iyo waxaan la sameeyo dhan inta ugu badan la qaar waxa ku kalifta inaanu xaqiiqada waajihin awgeed nabigu khaslada labaad ee uu ku sheegay waxa weeyaan waa qof aan ballan lahayn wixii tegey been buu ka sheegay waxa soo socda ee uu ballan qaado ama mustaqbalka siduu u arkayaana iyana waa la nooc hadduu ballan qaado baa la yidhi waxa xigaa waxa weeyaan inuu khilaafo shayga saddexaad ee uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaamna waxa weeyaan inaanu ahayn qof wax lagu aamini karo mas-uuliyad qof qaadi kara ammaanadu waa shay aada u weyn inuu qofku qaado mas-uuliyad ah wixii loo dhiibay waxay doontaa sir ha noqoto hanti ha noqoto maamul ha noqoto wuxuu doonaba ha noqdo shayga lagugu aaminay shay macnawiyana wuu noqon karaa shay maadiyana wuu noqon karaa waa qof aan xambaari karin ama silsidi karin ama ilaalin karin ammaanada loo dhiibo intuu doonaba ha leekaadee oo khiyaanadu waa wax liita ishka iyo tuugada iyo waxan oo dham waa nooc min alkhiyaana khiyaanadu waa wax aada u liita waana min calaamaati saacaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani wuxuu tilmaamaya saacaddu markay iman doonto waxyaaba caanka noqon doonaa waxaa ka mid ah in la yidhahdo reer banu fulan yani qof aamina mujtamac muslima may ahayn in hebel uun la tilmaamo qof aamina mujtamac dhan laga dhex tilmaamo lakin waxa mujtamaca muslimkii asliyan inuu ammaanada ku sifoobo bale xadiidka kale saxiixu muslim ku yaal waa kii nebigu ku tilmaamayey afar qofka isugu wada timaada buu nebigu yidhi kaasi waa munaafiq dhaba dee afar ay kugu wada xaadirto oo aada afartaa sifaba ku wada sifowdo waa munaafiq khaalisa buu yidhi qofka qayb ka mida ay ku sifowdana nifaaq camali qayb ka mida ayaa ku sifowday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dhowrkan shay aynu tilmaamnay qaar ka mid ah idaa xadaa kadab waidaa caahada hadar waidaa wacada akhlaf waidaa khaasama fajar wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam warka inuu beenta ka sheego ballankana inuu buriyo hadduu cahdi galana inuu cahdiga khiyaamo ka sameeyo hadduu murmana yaan lagaa badin siduu u leeyahy inuu fujuurka u dhaco muranku waa khasle aan wanaagsanaynba marka hore bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka muranka iskaga taga walow xaqna ha ahaadee in beyt jannada a u helayo yacni muranku ma fiicna muranku waa qof raba un dadka inuu jebiyo waayo markaad murmayso hebel iyuu kaa roonana jebi unbaad sileeda ka xoog bado waa xubi lburuuz waa qof raba inuu dadka ka kor noqdo islaamkuna waxa uu ammaana waa tawaaduca iyo isdhuldhigga iyo qofku inuu bulshadiisa ka mid ahaado inaanu faanfaan iyo isla weyniyi ku jirin murankana asliyanba waxaad mooddaa waa qof jecel inuu khasmigiisa ama cadowgiisa mar kasta inuu jebiyo xaq iyo baadilma inaan lagaa geer helina inaad soo taagnato nabigu wuxuu yidhi qofka markuu murmayo fujuurka gaadha kaasina baa la yidhi isaguna waa khasla min khisaali nifaaq qayb ka mid ah waxaan leenahay marka dhaqanka diintuba ay sheegaysa ee dadnimadu sheegaysa yacni fadaaisha akhlaaqdu waa fadaa'il alacmaal waa inta ugu badan le wax bini aadamku qaybteeda ugu badan le isku wada waafaqsan yahay waxaynu odhan karnaa waa waxyaabihii diinta ugu soo hordegay bay ka mid tahy yani axkaamta sharcigii inta badan madiinay ku soo degtay laakiin masaa'ilka caqadiga ah iyo masaa'ilka akhlaaqda ku saabsani inta ugu badan le qur-aanka makigaabaa ka warrama yani usuulil akhlaaq inta ugu badan leh waxaa ka warrama maxay qur-aanka makiga ah waayo dadnimaa la foomgaraynayey qof baa la samaynayey qofkuna caqiido qalbiga degta iyo dhaqan ka soo fulo weeyaan waxaad ka garan kartaa sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u ilaalinayey xataa saxaabadu dhaqankay ku dhaqmayaan islaan baa maalin inan yaro ay dhashay u yeedhay markaasay tidhi kaalay hooyo timiraan ku siiye nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam timir ma siinaysa haabay tidhi wuxuu yidhi haddaana timirta siin lahayn beenaalad baa laguu qori lahaa hadda ma aha war kaloo laga warramayo iyo sheeko kale waa ilmo in lagu sasabaanay habboonayn beentu cidnaba uma cuntanto qof yarna looma sheego qof yarna weligaa been haw sheegi ka weynna haw sheegi hadduu yar yiyo hadduu weyn yiyo qof walba waxaad isku daydaa inaad run kula dhaqanto si awgeed buu nebigu wuxuu ku yidhi islaantii haddaad intuu kuu yimaado aanad waxba siin lahayn aad ku qabsan lahayd oo kale beenaalad baa laguu qori lahaa waxaa ka sii muuqaal badan oo aynu sii tilmaami karnaa masaailkanuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixii saxiixu muslimka ku yaala xudayfata bnulyamaan markii iyo aabbihii markay soo hijroodeen ayaa xudayfa mar dambe wuxuu ka warramayay wixii ka reebay inuu beder ka qayb galo xudayfa dagaalkii beder kamuu qayb gelin isagii aabbihii toona aabbihiina dagaalkii uxudba markay muslimiintu isdildilaysaa lagu dilay yani markii dadku isdhex galee la qaldamay iyadoo gaal la moodayaaba la dilay xudayfa wuxuu leeyahay aniga iyo aabbahay ayaa soo hijroonnay dhexda markay marayeen bay qurayshi qabatay oo beder yana dagaalkii u soo socda waxay ku yidhaahdeen waryaadhahen moxamed baa doonaysaan waxaanu rabnaa bay dhaheen madiina hayaa ku socotaano madiinaanu ku soconnaa bay idhahdeen waa iska tawriyaysteen dabeetana waxay yidhaahdeen ballan ma naga qaadaysaan haddaa maxamed u tagtaan iyo madiine markaad tagtaan inaydan la soo jihaad geli doonin la soo dagaalgeli doonin ballan bay ka qaadeen ballanka ayaa lala gelayaa gaalo xaggee ku socota nebi maxamed ku duulaysa calayhi salaatu wasalaam maxaa lagula gelayaa marka magaaladii tagtaan inaydan noo soo raacin nebi maxamed saas ma ballankaa ma nala gelaysaan aanu sii daynay sidii bay aqbaleen ballankii bay la galeen xudayfe iyo aabihii dabeetana madiinay qabteen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay la kulmeen nebiga warkii bay u sheegeen waxay dhaha ilaahay rasuulkiisiiyo dhexda markay kula kulmeen sidaasaanu u soo baxan markaanu halkaa maraynana nimankaa mushrikiintaana qabtay ballan baana lagu soo daayey ballankaasi wuxuu sheegayaa inaanan dagaalkaa maanta nimankaa quraysheed nimankaa gaaleed kugu soo wadan inaanan kula gelin nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam insarifa iska taga buu ku yidhi nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim buu nebigu ku yidhi iyagana ballankoodan u oofinaya allana waan u kaalmaysanaya waxbaa ila dagaalgelina iska taga buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanka la oofinaya yaa loo oofinaya waa gaal waana maxay nebi maxamed ha u gargaari ballana nebi maxamed ha u gargaarin bimujarad inaad soo gasheen ballankaas nafii lahum cahdahum buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ballankoodii baan u oofinaya wanastaciin allaha calayhim walidaalik baa imaam nawowi wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ka muuqda buu yidhi fiihi alwafaau bilcahd waxau kaloo sheegay imaamu nawowi markaas culammadu waxay isku khilaafsan yihiin buu yidhi asiirka maxbuuska lasoo qabsada ee muslimka ee gaaladu ay qabatay ee gaalada hadduu heshiis kula galo idinka baxsan maayo hadda waa maxbuus waana la qabtay waxaa qabtay cadow gacantiibuu ku dhacay cadowgii gaaleede gacanta ku hayay buu ayay yidhaahdeen aad meelaha iska joogjoogtida ballan qaadan aad baxsanaynin inaad naga baxsanaynin hadduu ballan qaada buu yidhi an laa yahruba minhum فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك بل متى أمكنه الهرب هرب إمام الشافعي يا أبو حنيفة يا كوفيين توحيد هذا warkaasi ballanba ma ahae waa nin la haysto una asiir wixii hadday u suurto gasho iska tegaya ama imaamu malik raxmat ullaahi calayh imaamu malik wuxuu leeya yalzamu waa mar hadduu isagu marka hore inuu diida bay ahayd buu leeya imaamu malik hadduu aqbalayba ballanka markii hore laazim bay ku noqonaysaa inaanu baxsanin buu leeya u joogo haddii kale marka ugu horraysa ballankaa waa inaanu gelin waxaad garan kartaa xadka ay gaadhsiisan tahay ballan in la qaado oo la oofiyo meesha ay ka taagan tahay waxaan leenahay marka qofka muslimka ah akhlaaqdiisu akhlaaq nafciya maaha yacni akhlaaq ku salaysan markaad wax ku helaysana samee marka aanad waxba ku helayna dhaafa maaha caalamka waxaa laga yaabaa akhlaaqdu inay nafci tahay maalan akhlaaq iqtisaadiya baa jira bay yidhaahdaan oo qofka marka la train garaynayo wax la barayo waxaa loo baraa maalan shirkad baad ka shaqaynaysaa meel baad ka shaqaynaysaa waxaa lagu barayaa customer serviceska qofka aad u shaqaynayso saad ula shaqaynayso maxay ku salaysantahay inaad u jajabnaato waxay dhahaa customer is always right ninka aad wax ka iibinayso ama wax kaa gadanaya mar kasta isagaa saxsan hadduu isagu xanaaqo aad ugu xanaaqi maysid hadduu waayo lacagta jeebkiisa ku jirta aad rabtaa inaad qaadato idan akhlaaqda uu ku siinayo maalan ninka shirkadda leh ama mashruuca leh ama project kale waxa weeyaan in lagu yidhaahdo customer services waa customer is always right ninka shaqaalaha ninka lacagta hayste isagu wax gadanaya markasta isaga xaq leh adigu haddaad shaqaalitay kama cadhaysiin kartid ma maagi karta waa ka ama marka halkaa laga baxo waxaad doontaad samayn kartaa yacni waa akhlaaq nafci ku salaysan qofkan jeebkiisa inaad baadhataan oo waxa ku jira si aa uga soo reebtaanun ayay ku salaysantahay laakiin mabda' kaloo insaaniya ay ku salaysantahay ma jirto islaamku xataa cilaaqaadka duwaliga akhlaaq buu ku salaysan yihi maaha fardigoo qura xataa cilaaqaadka duwaliga ah waxaad ka garan kartaa ghaswatu xudaybiya sulxu xudaybiya maxaa dhacay muslimiintu iyo gaaladii heshiis bay wada galeen suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiro markaa mushrikiinta ka mida iyo nebigu waa kuwii heshiiska wada qortay heshiiska waxaa ka mid ahaa in qofka muslimka ee ka yimaada xagga gaalada ee soo baxsada in la celiyo heshiisku ku jiray heshiiskii oo la wadwado qoraalkiisii ayaa waxaa soo galay baaba jandal wiil uu dhalay odaygan qoraya heshiiska nebiga la qoranaya wiil uu dhalay oo maxbuus ahayo intuu silsilada ku xidhay meel ugu xidhnaayo la toorjargarayn jiray ayaa intii ay dagaalka iyo xaggan kusoo maqnaayeen gurigii iyo meeshii ka soo baxsaday dabeetana wuxuu sidhi maantunbaa muslim kuugu dhow yahaye halka nebigii iyo saxaabadii ay joogaan inaad ka gaadhi wuxuu soo galay markaa iyadoo heshiiska la wada galay ayuu soo galay waxay noqotay markaa ninka kani inuu la kulmo goob muslimiintiina xagga joogaan gaaladiina xagga joogaan laakiin heshiis la qorayo heshiiskana qodobadiisa ay ka mid tahay in wixii muslimka ka soo baxsaday dib loo celinayo odaygii saail ibnu camar saxaabigii la odhan jiray oo markaasi mushrika oo ninka quraysh u qoraya heshiiska dhankooda duqa wax uga qoraya ah ayaa wuxuu yidhi kanina waa waxa ugu horeeya heshiiska ka mid aan kugu eegayo moxamedow kan wiilkan hadda soo baxsaday waa kowka heshiiska ka mid a muslimiintii waxay aqbaleen in la celiyo waayo heshiis bay galeen heshiis bay galeen sheegaya qadiyadatan maadaama ay heshiis galeen heshiisku waynu sidiisa u fulaa idan akhlaaqda islaamigii ma laha in la yidhaahdo war mala maslaxadu xaggay inoogu jirtaa iyo xaggan baa muslimka u faa'iido badan kanba u faa'iido ma aha akhlaaqdu waa akhlaaq sidaa daraaddeed haddaad fardi la dhaqayso haddaad mujtamac la dhaqmayso hadday dawladi dhaqmayso haddii xarbi lagu jiro islaamku akhlaaq buu leeyahy haddaad dagaalansantahay wax kastoo gaala samayso moo lama ogolo dumar in la dilo carruur in la dilo kan in la dilo waa lama ogola waxaan leenahay marka akhlaaqda islaamigii waxa ay sheegaysaa qofka muslimka ahi waa shaksiya laga rabo inuu dhaqankan si dhaba uu yeesho iimaankuna waxa uu sheegayaaba iimaanku qofka qalbigiisa markuu dego waxa uu sheegaya inuu mu'minku noqdo kariim qof gacantiisu ay furantay oo deeq badan oo jawaad ah oo dulqaad badan oo jaarka ku fiican oo waajibaadka ilaali yacni waxaan oo dhamme waxay sheegaysaa dhaqan akhlaaqiyaadku badhna waa abci bay yidhaahdeen ama sijiye rasmiyo qofku uu leeyahay waxyaabaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin iktisaab inuu qofku kasbado maalan wax waloo nolosha ka mida wax la bartaana waa jiraan wax loo dhashaana waa jiraan qofku maalan dulqaadka wuu u dhalan karaa marka hore dadku uu kala dul badan yihi laakiin haddana waa wax la barto oo la baran karo in naftaada aad controli karto o ilaalin kartid waan cadhoodoo dhiish iyo dherigaba waan jabiyey maaha wax kaa soconaya qofku inuu aqbalo isagoo cadhaysan haddana inuu nafta ilaalin karo walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xoogga maxaa u taqaaniin dee waa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin bay idhaahdeen ninka xoogga badan le waa kee baa la yidhi waxay dee iyagu u arkayeen fasilkooda wuxuu ahaa ninka xoogga badan le waa ninka rag markay isgalaan aan dhinaciisa dhulka la dhigin layse shadiidu shadiidu bisurca buu nabigu yidhi ka xooga badan le maaha ninka marka raggu isgalaan aan dhulka la dhigin kaa maaha ee waa buu nebigu ku tilmaamay aladii yamlik nafsahu cinda alghadab yani xadiidka maa macnaa wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ka naftiisa hanan kara markuu cadhoodo ninka xoog badan leh waa iyadoo naftiisa iyo acsaabtiisa iyo dhami ay kacsan tahay ninka haddana dejin kara ee controli kara ee waan cadhooday aan wuxuu doono ku samayn karaynin waxaan leenahay markaa waxbaa la iktisaabi karaa laakiin qofku inuu akhlaaqda noocana iktisaaba waxay u baahan tahay isku day tiro badan leh iyo tijaabo tiro badan leh qof waliba markuu kelida yahay waxaad tilaadahay malaa cidikaama dulqaad badna cidikaama caynkana laakiin waxaad is ogaanaysaa marka lagu gugujeeyo ama lagaa gardaraado ama markaa xaalkaagu siduu noqdo markaasaad qiyaasi kartaa haddii aad meel weligaaba laska kaa ixtiraami jiray aad joogto oo uun waa hebel la odhan jiro lagu wada ixtiraami jiro weligaa muuqan mayso dulqaadkaagu intuu leegi laakiin haddaad soo dhex martay un bulsho inuun isjiijiidanaysa ama mashkilad markaasaad is ogaanaysaa naftaadu inta ay tamarteedu leegtay akhlaaqda keeda xun iyo keeda fiicnina waxay la mid tahay qofka bini aadamkii sida uu u kala deganaanshiyo badan yahay ama abcigiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray waxay la mid tahay uskaga uskaga marada kaaga dhaca mid waxaa laga yaabaa markiiba markaad maydho inay maraduba caddaan noqoto nadiif midna waxaa laga yaabaa inaanu laba saddex goor marka la maydho inuu ka bao mid waxaa laga yaabaa inuu maradaba la gaboobo baryaro beri kaaga dhacday inay marada la gabowdo laakiin inay sii khafiifto uno sii khafiifto uno sii khafiifto uno sii khafiifto waa saasoo kale bay dhahay nafta bini aadamka haddaad mujaahadatu nafsi samayso oo aad isku daydo nafta inaad kibir jebiso oo aad tawaaduca barto oo aad barto inay islaamnimadeeda tabaqdo oo aad kibirka iyo fakriga iyo isla weynida iyo waxa kanoo dhan ka ilaaliso waa laga yaabaa naftaadu inaanay aada u adkayn laakiin si aad ugu waddo xad baad gaadhsiin karta ay noqon karto wax loo dul qaadan karo waxa ka soo hadha waxaan leenahay marka iimaanku astaamihiisa rasmiga ahi waxa weeyaan waa dhaqan akhlaaq baa astaan rasmiya waa ولذلك مثلا نبي وحو تلمامي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيره من كان يؤمن بالله إمس با حديث ركتن عين كاشيغيا أو نبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك إلهي إيا مالة القيامة الرميسان يعني قفك إيمان قلبك سدقين يهي يشاركي سردبك قفك قلبك سو إيمان ودقين يهي ها karaameeyo daybkiisa iyo martidiisa iyo cidda u timaada qofka qalbigiisa iimaanu degan yahay carabkiisa afxumada iyo waxa kan ha ka ilaaliyo bale waxaa arki kartaan isagoo ilaahay qur-aanka kule maxay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmu min qowm casa an yakunuu khayra minhum walaa nisaau min nisaa casa an yakuna khayra minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آيات كاسيت رضا بدل سورة سورة الحجرات لما أنت يتبع أخلاق بيسيدها waa suura bay yidhaahdeen aladab ka waranta aladab maca allah maca rasuuli maca almu'miniin ilahay wuxuu inoo tilmaamaya kuwa iimaanka laga helayo badhkiin badhka kale iyo xaqiri waxaa laga yaabaa kuwana xaqiraysaan ama ku jeesjeesaysaanba inay idinka khayr badan yihin mujtamacu akhlaaqiyaadka mujtamac oo dhami u baahan yaha waxaa ka mid a inuu dareemo cadaaladda iyo sinaanta iyo midnimadiisa inaanu mujtamacu noqonin qaarna qaar la kor yeelo sabab kasta ha lagu kor yeelo waa nin maalqabeenoo inta maalkale halkaa la fadhiisiya waa madaxoo meel gaaray fadhiisataa waa culumo ama waa dad waa in gaara uun si gaara loo weynweyneeyo loo buunbuuniyo dadka kalena la laliido islaamku waxa weyaan inaan qofna la xaqirin muslima qof muslima inaan la xaqirin waxa uu alla tilmaamaya subxaana wa tacaala war nafihiina ha ceebaynina baa layidhi walaa talmizu anfusakum muslimiintii o dhan naf qura laga soo qaaday naftiina ha ceebaynina warnaanays ha isugu yeedhina baa layidhi dhaqamada ugu xunxun ee soomaaliyileed ay gaarka ku tahy inaan caalamka intaan meel marayay arag dad kula nooca naanaysta ka mid ah mujtamacaadka kale waxyaabaha ugu badan qofka bini aadamka khaatirkiisa way dhowraan xataa kuwa gaalada ah qofku meesha uu u liito inta badan magac ugama dhigaan soomaalida waxa ugu badan qofkaa la eegayaa halka aada ugu yara nuqsaanta leedun baaba magacaaga ah cawarow langadhow luglow fedow madaxayow gacmayow waxaanay sheegayaan waa lagu eegayaa meesha lays yidhaahdaba qofkan halkaas buu iin ka leeyay inta lagu baadho baadho baadho halka in uun aad ku leedahay baa lagaaga dhigayaaba shaksiyadaadaba inay halkaasi matasho dabeetana iyadiibaa magac kuu noqonaysa waa yani nooc liidnimada ka mid a inaad qof bini aadama intaad baadho halka aad tidhaahdo wuugu liitaa unaad astaantiisa ka dhigtaba lagu garto ilahayna wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan warnaanaysahayo waxaana isugu yeedhina baa laleeyay subxaana wa tacaala faasiqnimo iimaan dabadeed yani kanbaa u xun ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ha isxamanina mujtamaca haddaad ogtay cirdigaagu inuu nabadgelay aan cidi ku xamanaynin qof fakuur oo wasni mujtamaca kule baad noqonaysa laakiin haddaad ogtay markaad dhaqaaqdaba inay wax kaa sheegi doonaan waa waxyaabaha ugu badan ee mujtamacaadka waxyeela waxaa ilaahay tilmaamayaa malaha dhaafa iyo qofka tuhumaadkan tirada badan leh ha isjaajuusininoo ha isbaadhbaadhina waxaasoo dhan waxaa laynooga reebayaa in la helo qof muslima oo toosan qof muslima oo quman bale waxaa laynoo tilmaamaya xataa warkaa haddii lagu soo gaadhsiiyo qof mu'mine lagaa gaadhsiiyo inaad mowqif fiican iska taagto lowlaa id samictumuuh danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu hada ifkum mubiin ayaa ilaahay tilmaamayay subxaana wa tacaala waxaan leenahay min muqtada aliimaan waxaa ka mid ah inuu qofku naxariisto waa akhlaaq islaamka looga baahanya qofka muslima inuu barto waxaynu odhan karnaa akhlaaqdu islaamiga ahi waxay kaga soocantahay waxa kale way ka guda ballaadhantahy waa cilaaqadu qofku alla laleeyay subxaana wa tacaala ikhlaas bay ku salaysantao nooc min alakhlaaqa sir alle iyo addoonkiisa udhaxeeya ah cilaaqadu qofku naftiisa la leeyay iyo walaalihiisa kale iyo basharka kale cilaaqadu la leeyahy bale akhlaaqda islaamiga waxay gaadhsiisantahy qofku xidhiidhka uu la leeyahy xataa dhirta iyo maxay iyo xayawaanka u fiirso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay haweeney baa naar gashay buu nebigu yidhi haweeney ayaa naar ku gashay bisad xadiidkii bukhaari waayo akhlaaq xumay kula dhaqanta bisada way xidhatay may sii daynin buu nebigu yidhi xashiishkeeda ha soo cuntee waxna may siinin waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista bukhaari maalan ku tilmaamaya haweeney baqiya oo gabadh xuna ayaa ilaahay dembigeeda wuxuu ku dhaafay ey haraadan ay waraabisay eygu waa shay liitaa laakiin bimujarad inay u naxariisatay oo ay haraadan intay la kulantay ay u naxariisatay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dembigeeda ku dhaafay qofka muslimkaa uma banaano xataa dhirtan iyo waxa inuu iska googooyo waayo ilaahay baa wuxuu leeyay wallahu laa yuxibu alfasaad laa tactw fi lardi mufsidiin walaa tactw fi lard mufsid ifsaadka dhammaantii ma banaano bale waa kii nebigu nahiyey calayhi salaatu wasalaam xayawaanka matalan in qardi laga dhigto wax lagu dhugtamo inaad ka dhigataa la nahiyey akhlaaqdu waa qaabuu qofka mu'minkii u dhaqmo bale wuxuu nebigu tilmaamay xataa haddaa wax gowracaysaan in qaab akhlaaqi ku jirto loo gowraco haddaa wax dilaysaan qaab akhlaaqi ku jirto in loo dilo waa gowraco naftii naftaba waad ka jaraysaa waxa kanaad gowracayso laakiin adoo nafta ka jaraya waxa lagu yidhi usluub ula dhaqan ah maxay mididaada yuu arkin baa lagu yidhi midida soo soofayso iyadoo afle la kaalay mar qura si fiican u mari kullu daalik waa naxariis aad u naxariisanaysa maxay neefkan inuu si fiican uu samaysmo waxaan leenahay akhlaaqdu qofkuba waxaan qofka la yidhaahdaa iyo waxa bulshada la yidhaahdaa muwaasiinta ugu waaweynee la saari kara ee lagu tilmaami karaa waa akhlaaq sidaa ogeed baa waxaynu leenahay xataa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka markuu inooga warramayo cibaadaadka ugu waaweyn ee islaamka layna faray waxyaabaha qur-aanku inoo tilmaamaya waxaa ka mid ah cibaadaadkaba danta laga leeyay hadafka dunawigii ka aakhira ha dambeeyo ahdaafta dunawiga ee cibaadada laga leeyay inay ka mid tahay akhlaaqda inay fiicnaysiiso maalan salaad waa cibaadaadka ugu waaweynee qofka muslimkaa saaran waana cibaadada uu nebigu ku tilmaamaya aakhiro markuuisa soo taagana waa shayga ugu horeeya ee acmaasha alla ku saabsan ee lagu xisaabiyo haddana ilaahay markuu tilmaamaya waxa la yidhi waaqim الsalaa ina الsalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar min gaaya salaada loo oogayo waxaa ka mid ah inay reebayso maxay qofka inay ka reebto alfaxshaa wاlmunkar inay xumaa ka reebayso walidalik inay dunuubta maydhayso inay qofka dhaqankiisa hagaajinayso sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya maalan zaka ayaa la sheegaya zakada waxaa la yidhi ka qaad khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum baa la yidhi watuzakiihim taskiyati nufuus ayay samaynaysaa baa la leeyahy oo waa maxay arkaanta ugu waaweynee akhlaaq xumada qayb ka mid ay tahirtaa shuxiga iyo bukhliga iyo kuwaasi waa akhlaaq xumada waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid yihiin in qofku shaxiix noqdo oo yidhaha waa kaygii uun isagu wax lahaada mayna basharku inuu wax u dhiibo ama uu wax siiyo inuu diidaa waa akhlaaq aada u liidata walidaalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamaya yani bukhligu waxyaabaha lagu halaagsamaba inuu ka mid yihi ilaahina wuxuu ku tilmaamaya khud min amwaalihim sadaqa tutahiruhum wa tusakiihim biha bale waxaynu leenahay soonkii ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya haddaan soonkiinu idinka celinaynin qowlu zuur iyo walcamali bih iyo xumahaasoo dhan haddaanu idinka reebaynin inaan ilaahay baahi u qabinba dee cunadiina ina iska daysaan yani in soonkaba qadaayaadka ugu waaweynee loo soomayo acmaasha aakhiro iyo waxay ka tarta marka laga yimaado inay tahay qofku adduunka in akhlaaqdiisa ku fiicnaato oo uu barto bishatan inay tahay bil training uu qofku galo uu baranayo naftiisa siduu u hanan lahaa u ilaalin lahaa uu controli kari lahaa hallanay waxaa laynooga baahan yahay ummadda haddaynu rabno inay jirto waa inaynu isku daynaa ummadda dhaqankeeda inaynu wax ka bedelno keeda weyn iyo keeda yari siday u wada dhaqmaan ardayga iyo macallinku siday u wada dhaqmaan ka maamulka dowladda haya iyo shacabku siday wada dhaqmayaan keeda cuqaasha iyo salaatiinta iyo mujtamacooda caadigiisay wada dhaqmi karayaan qof kasta oo muslima iyo sidaad ula dhaqmi lahay haddii xidhiidhkaasi uu hagaago everything else wax kastoo kaleo aad u baahantay way hagaagayaan waayo mujtamacu hadduu noqdo mujtamac waxay gaaladu homogeneous ku tilmaa yani mujtamac dhan u wada jeeda hadduu noqdo oo qiyamka uu haysto dhaqanka uu haysto qaabku u fakeraya ay mid tahay midnimada waa waxa ugu weynaa umamku ay hore ugu socdaan akhlaaqiyaadku waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta inay soo nooleeyaan waxaanan odhan karnaa islaamnimaduba waagii hore waxa ay ku faaftay ee weliba dunida ay ugu faaftay si ay ku tilmaamaan qolada taariikhda qoraya waxay dhahdeen the explosion of islam bay dhahdaan alinfijaar qaraxii islaamka bay dhahdaan yani taarikhda marka la eegaya waxaa la eegaa basharku imisuu faafi karaa dowladi wakti intee leg bay ku qaadataa inay caalam dhan ka taliso ama dunida sanawaad boqolaal sannadood bay dee soo qaataan muslimiintuna waxoogaagii uu nebigu madiine joogay ee uu dowladda islaamigaa dhisay intii ka horraysay maka la joogay afraadda muslimiintaa la dhisay maka afraad baa la dhisay koox yar oo aada u tiro yar madiinena waxaa lagu kawinay dowladdii islaamiga ahay kadibna waxaa bilaabmay futuuxaadkii islaamiga ahaa sanadkii labiyo tobnaad ee hijiriyadaba waxay bilaabeen muslimiintu inay labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa weeraro la galaan sanadkii afariyo tobnaad iyo shaniyo tobnaad ee hijiriyadana labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa intoodii ugu weynayd bay jebiyeen walana waxay ka qabsadeen maxay sham iyo masar iyo intan oo dhan bersiana waxay jebiyeenba ilaa iyo caasimadoodii bay galeen madaa'ina waxay noqdeen quwa caalamiya laakiin waxaan leenahay intay xoog ku faafeen waxa ka badnayd mar kastaba inta ay akhlaaq iyo dhaqan ku faafeen caalamka muslimiintii qabsatay oo dhan waxaa la ydhaha tir ahaan waa waxaan toban milyan gaadhaynin kalaskuma wada daro buqacdaba wixii ku noola haddana caalam dhan bay qabsadeen caalamka badh idiloo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq maanta dowladda muslimiinta ugu tirada badan leh xuduudan yararee juqraafiga ee gaaladu samaysatay dowlad ku jirta oo muslima indonesiya ugu badan tirada ugu badani waa indonesiyiin indonesiya jihaad iyo dagaaltoona lalama tegin waxaa tegay niman tujaara baa la yidhaahdaa dhaqankii nimankan laga arkay ayaa lagu islaamay wadanada intaa leeg diin waxaa gaadhsiiyey dhaqankii dadka kane ay lahaayeen waxaan leenahay labadii dowladood ee waaweynaa ee dunida waxay ku jebiyeen ee koowaad wuxuu ahaa akhlaaq akhlaaq markay la macaamilayaan marka ay la dagaalamayaan qaab walba dhaqan bay ka lahaayeen akhlaaqiyaad toosan oo quman ayay ka lahaayeen ilaa iyo xad bay gaadhay markaa umamka waa la jebin karaa xagga xoogga laakiin ma fududa ummaddu waxay rumaysanta iyo qaabkay u fakeraysa inaad jebisaa yacni dal intaad ku duusho xoog inaad ku qabsato waa suurtagal laakiin dal intaad tagto ood furato in dadkuba isbedelo oo afkiisi iyo diintiisiiba uu ilaabaa wax fudud maaha muslimiintu waxay sameeyeen caalamulislaami duni dhan intay qabteen ayay dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii waxay dadka kala bartay in dadku ka tago diimihii iyo afafkii ay haysteenba oo loo guuro dholal badanoo maanta af carabi lagaga hadlo dee af carabi laguma hadli jirin luqa ka gedisan baa lalahaa oo caalamulislaamiga ka mid ah ama dad badanoo maanta carab sheegta dee carab ma ahayn asliyan laakiin waxa bedelay waxaan oo dhammi wuxuu ahaa dhaqan islaamiya iyo qaabkaay ula tageen dadkan muslimiintii oo waxaan leenahay xad bay gaadheen iyaga laga doorbido dowladihii ay rideen iyo wixii ay ka tageen oo dhan waxaynu u baahanay marka haddii aynu rabno inaynu islaam soo celinno iyo haddaynu rabno mujtamac muslima oo kooban xataa inaynu samayno iyo haddaynu rabno qof muslima oo fiican inaynu noqonno qura qof bini aadama oo shakhsiyad muctabar le ah noqon kara waa inuu qofku ku xisaabtamo afcaasha kasoo fulaysaa noocayt waa inuu qofku tijaabiyaa qof kastoo muslimi waa kastoo u barya in iimaan u kordho akhlaaqina u kordho dhaqan inuu kuu kordho waxay yidhaahdaan culammadu culamaai nafsiga kuwan yidhaahdo dadka bay yidhahdaan in badanoo ka mid a acmaashiisa caqliguma xukumo bay yidhaahdeene bulshada wuxuu ka arko taqliid baa iska xukuma dhaqamo badan bay dadku sameeyaan waanu ka fkerin war waxan ima saxba ama qaladba isagu dadnimadaada ku yihi laakiin dadkoo samaynayunbu arko iska sameeyey dadkoo qayilayunbu arkuna iska qayilay dadku sigaar cabayunbu arkuna iska cabay muu eeginba war sigaarku horta maxaa laga helaa kuwan cabaya maxay ku qabaan beleda waxay ahayd qofku caqliga markuu isticmaalaya inuu ka fekero kuwani maxay ku qabaan waxa kan laakiin bimujarad dadkaasaa samaynaya inuu sameeyo waxaan leenahay waxaynu u baahanay ee ugu weyne weliba mujtamacan aynu ku noolnay maanta uu u baahan yahy waxa weeyaan in revolution fawra inay dhacdo akhlaaqii akhlaaqdii way dhimatay tii rag iyo dumarka u dhaxaysay way baabaaday tii waalidka iyo ilmihiisa u dhaxaysay way baabaaday tii macalinka iyo ardayga u dhaxaysay way baabaaday kii dawladda xafiiska fadhiya mujtamaca u imanaya u dhaxaysay way baabaaday kii tabiibka iyo mariidkiisa u dhexeeya way baabaaday yacni maqaayistii waxay isu bedeshay maqaayistii reer galbeedka iyo maadada ku xisaabtamayay waxaan maxay iga soo gelayumaabuu qofku leeyahy hadduu isleeyahy lacag baa kaa soo gelaysana wadaya haddii kalena uu ka tegaya laakiin asalku wuxuu ahaa qofka muslimka ahi inuu u fakero qaabku u fakeri laha qofka muslimka waxaan rabaa inaanan hadalkaydu ku badin laakiin kelmado aa qaadan kartaan inaan idin dhahdo haddaynu rabno inaynu bulshada wax ka bedelno waxaynu u baahanay koow inaynu nafuheenna wax ka bedelno in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim muctaqadkiiyo waxaynu rumaysannay inaynu saxno kadibna suluga iyo dhaqankaynu haysanna inaynu saxno dadku dhaqan buu ku islaami karaa dhaqan ayaa qofka diinta soo gelin karaa qura oo lagula dhaqmo taariikhda islaamigana waa masaa'ilka ugu mashhuursan ee ugu caansan dad ay deeq ku soo geliyeen diin dad ay si fiican ay ula dhaqmeen dulqaad iyo xilmi ay ula yimaadeen akhlaaq iyo dhaqan fiican ay kula dhaqmeen taas baa qofka keenta in uu soo dhowaado waxaan filayaa dadku way hor fadhiya waxay u badantahin dhallinyaro da'yar oo aan odhan karo waa da'da revolutionska samaysa isbedelada mujtamaca waa da'da samaysa da'da weyni inta badan way fakertaa waana laga yaabaa manaahijta ama qaabka loo fakerayo mujtamaca inay wax ka bedasho laakiin xoogga dhabta ee bulshooyinku ay leeyihin waa da'da yar xataa ambiyada dadka ugu badan ee u gargaaray waa shabaab markaa dib ugu noqotay taarikhda dib u daraasayso shabaabku waa xoogga qura ee wax bedeli kara laakiin hadduu shabaabka laftiisu mufsid uu yahay ama akhlaaqdiisu ay liidato isna waxma babedelayo shabaabku inta ugu badan le mustaqbalkay ka fakeraan iskuulka waa gashaan dabeetana waxaa laga fakeraa jaamacaadka marka la gelayo waxaa lagu qiimeeyaa uun marketka suuqa soo kuma egtaan yani jaamacadda maxaa kimistry nin kimisterinimo u doonaya miyuu jiraa ama fisigisle fisigisnimo u baro ama engineering engineernimo u baro waxba ku fali maysid waayo aakhirana ilaahay looguma dhawaado dunidana qofka waxma dheeraysiiyo laakiin maxaad raadinaysa waxa ugu badan ay dadku raadiyaan waa lacag dad suuqa soo egto os tidhaahdo accountingka aada u fiican accounting baad beri arkaysaa dadkao dhan oo wada baranaya haddii suuqa lasoo yaro maroo la arko iyadoo computer science uu xoogaa ka jiro berrito waxaad arkaysaa iyadoo booming uu yahay suuqa combyuterku da'da yari markaa inta badan mustaqbalkay aad uga fekertaa hadhala mustaqbalka ka fakeraysaan ha noqdo dadnimadiina inaad qof muslima oo toosan noqoto kaas baa waxa ugu fiican in laga fekero waa inuu qofku u fekeraa hantida ugu badane qofku haystaa waa dadnimadiisa hantidu lacagta maaha lacagta waxba ma kordhiso badan waxa ugu badanay kordhisaa waa calool bay dhergisaa mare la huwadana way keentaa intaasay keentaa waxba kalema keento laakiin waxaa rasmiga ee qofka matalaa shaksiyadiisa rasmiga ahi waa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waxay qofka inay werwer ku hayso markaa xaafadan haddaan dego waa xaafad dhalinteedu ay akhlaaq xunto akhlaaqda kaaga xumaanaysa iskuulka inaad uga bedelato daraaddeed in ardadiisu ay qaar liita yihiin iskuulka inaad u tagto daraaddeed inay dad fiicani joogaan waayo waxaad ilaalinaysaa hantidaadii maguuraanka ahayd saaxiibkaaga inaad eegto hadduu habaarqaba sigaar cabaya ama qaad cunaya ama mushkilad kale haddaanad islahayn waad ka jari karaysaa inaad iskaga tagto waayo hantidaadii maguuraanka ahayd buu khatar ku yahay yacni harwada aad u baahantahay inaad ilaalisaa waa harwada ah dhaqankaaga iyo akhlaaqda iyo iimaankaaga inay kuu noqdaan hantida ugu weyne aad isleedahay ilaali ee salaynaysa degaankaagu halkuu noqonayo ee aad ku salaynayso dadka aad raacayso ee aad ku salaynayso bulshada qaabka aad ula dhaqmayso waa hanti runtii aada u qaaliya laakiin qalla ay yartay dadka inta ka fekerta hantidaas siduu u ilaashan lahaa iyo siduu u dhowri lahaa iyo siduu mujtamaca kale ugu gudbin lahaa kelmadeyda waxaan kusoo koobaya marka islaamnimadu yay af inaga noqonin yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun ilahay baa wuxuu leya ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluun maa laa tafcaluun war maxaa u odhanaysaa waxaydan samaynayn laa ilaaha ila allahu markaad tidhaahdo dee waxay lahaydna waa lagaa rabaa laa ilaha ila allah muxamadun rasuulu ullah waxay lahaydna waa lagaa rabaa kelmaddaydu waxay ku koobantahay marka bulshada maanta joogta waxaa laga yaaba dad badan had iyo goor isbedelka inay ka egaan madaxweynihii ma tegin madaxweyne cusubma la keenay baarlamaanka iyaa iska bedelay kuwaas in badan waxma bedelaan bulshada waxaa bedele xooggan soo socdaa sida uu u fekero iyo siduu nolosha u arkayo iyo siduu wax u qiimaynayo xooggaasi hadduu nolosha aragti ka leeyahayna wuu bedeli karaa haddaan uu dee aragtidu ka leeyahay ay tahay wax cunna gaalada lafteeda waxay dhahaa maxay ha u noolaanin bay dhaha inaad wax cunto ee wax u cun inaad noolaato bay dhahdaan yani ha u noolaanin inaad wax cunto noloshaadu hadday noqoto in xoolasaad u heshaayo xoog iyo wax la cuno marka noloshaadii cunnaa kule adiga cunnaata laakiin u noolow bay idhahdaan wax u cun inaad noolaato mujarad cunnadu ha kuu noqoto waxaad nolosha ku kaalmaysanayso laakiin noloshaada qiimaheedii yay noqonin waxaan idinkula dardaarmaya waxa weeyaan inaynu dabaqno islaamnimada aynu wada rumaysanay laa ilaha ila allah muxamedun rasuululah aynu wada rumaysannahay inaynu si fiican u dabaqno oo nolosheenna ku dabaqno oo garanno cid waliba xaqa inugu leedahay iyo akhlaaqda laynooga baahan yahay aladab maca allah maca rasuulihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo maca annaasi ajmaciin waxaynu kula dhaqmi lahayn inaynu garanayno markaas bay suurtagal tahay inaynu noloshanna wax ka bedelno thawrana samayn karnaa thawro dhab ah baynu mujtamaca ku samayn karnaa haddii dhaqankeenaasi isbedelo waayo maanta magaalada hadday soo galaan afar yaryar oo dhaforada xiiran saa dambe waxaad arkaysaa nus yaryar oo kale ku daydo o dhaforada xiirtay socanka maaha ama haddii tviyada la daadaawado iminka waa tan laleeyahay caagii yaraabaa dunida o dham isugu timi oo la eryaya kubaddii dunida ay sheegaan waa jas malhaa waa wax bini aadamka lagu mashquuliyo waxa laaliya waxay yani nimanka reer galbeed waxa ugu weyn ee ay shabaabkooda iyo dadkooda ku hayaan oo ku mashquuliyaan waa laba shay waxa la yidhahdaa sports sportsku inta badan looma qasdiyo waxa laga yaaba inaad tidhaahdo waa miyaanay ahayn jirhkoo la dhisayo waa jirhka si badan baa loo dhisi karaa laakiin kani waa malhaa isagu waa meel dadka lagu waalayo iyo bay yidhaahdaan music shaneeme iyo music iyo inta tan labada kooxoodbana waa drug dealers drugay cabaan inta ugu badan fanaan kastoo dunida ugu caansane waa ka ugu khabaysan ku kastoo kubaddaa maqashaan maaradoona waa maqlisin de inay lahaayeen jabaan baa loo diiday darogadu cabay daraaddeed jabaan oo dhan baa afiise u diiday calaa kulli xaal isku dar waa malhaa malhaagaa mid ka midoo ku dhex jira hadday maanta shabaabku arkaan oo labada dhafoorba xidhan aroorta waxumed magaalada ku arki doontaa dadkoo dhafoorada xiiran waan isweydiinin warkan xirtay muxuu yihi maxaase loo xirtay aan cid isweydiinaynin waxa le haddaa intiinan akhlaaq fiicnaataan tobaneeyo casho kadib waxaan ogahay in hargeysa wax badan iska bedeli doonaan haddaa intiinan isku daydaan inaad dhaqankaa muujisaan waayo ninkii xumaha waday wuxuu isku dayay inuu xumihiisii xagga sare soo saaro oo isku dayo inuu miaal ummadda u noqdo dadku ay ku dayan karaan ama dhafoor la xiraya ha noqoto ama surwaal yaroo lowga korkiisa laga goynaya ha noqoto ama wixii la doonayaba ha noqotee wuxuu isku dayayaa inuu miaal u noqdo nejim inuu noqdo ummadda ay ku dayato waayo dadka fiican ay u noqon kari waayeen inay dadku waxay ku daydaan soo saaraan kelmadayda waxay ku koobmaysaa waa risaala xambaarsantiin risaaladuna waa taa uu nebi moxamed leeya calayhi salaatu wasalaam innamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq idinkaana u shabaab iyo dhallinyaro iyo xoogba ah isku daya risaalada ayna gudbisaan wallahu aclam billahi towfiiq